alxamdu لlh رb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى أشhرف الأنbiyاءi والmurslيn نabiyina mحamed بn cabd الlah وعlى آlih وصaxbihi أجmaعiin wuxuu yihi sheekhu raximah الlah baab اlicaan waxa uu baabu yahay licaankii licaanku waxaa laga keenay min allacn lacniguna waxa weeyaan aلdarud walibcaad qofkii oo la eriyo oo la fogeeyo ayaa la yidhaahdaa allacn marka halkan waxaa licaanka loogala jeedaa waa ninkii ama zawjkii oo gabadhiisii ku gana zino gabadhiisii ku zino ku ganaya waxa uu leeyay gabadha waa zinaysatay iyaduna waa inkiraysaa oo inay qarato waa diidaysaa deetana waxaa dhacaysa in ninka lagu yidhaahdo waxaad keentaa caddayn aada ku caddaynaysid inay gabadhu zinaysatay marka hadduu caddayn keeni waayo xadkii la odhan jiray xaddu lqadf waxa uu kaga weydaaranayaa ama xadka xadulqadf wuxuu kaga dhacaya inuu la yimaado licaan inay licaan tamaan oo licaankuna marka waxa weeyaan shahaadaatun mu'akadaatun biaymaanin min azawjayn waa markhaatiyo lagu adkeeyey dhaaro oo labada zawj ama labadii qof isqabay ay la imanayaan waxaana la socota lacnad yacni waxa weeyaan in qof lacnad oo ah markaa qofku naxariista ilahi laga fogeeyo iyo cadho iyo in qofku dee ilahay u cadhoodo mid kasta oo labada qof ka mid ihiba waxa uu ilaahay markhaati gelinayaa inuu markaa ka kale uu been sheegayo inuu isagu ninku isagu inuu run sheegayo gabadhuna waxa ay ku dhaaranaysaa inuu isagu been sheegayo wayna inoo iman doonta insha allah yani xadiidka soo socdan ku arki doona ilahay baa wuxu uhi subxaanaه wa tacaala wاladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadاء ilaa anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllah inahu la min الصaadiqiin wاlkhamisata ana adb wاlkhamisata ana lacnaة اllahi عalayhi in kana min alkaadibiin waxa weeyaan kuwa dumarkoodii faaxishay xumaan ku ganaya ee dumarkii markaa odhanaya way zinaysteen markhaatiyaalna aan haysanin ilaa nafahooda mooyaane waxay la imanayaan afar jeer in ilaahay subxaana wa tacaala ay markhaati geliyaan oo ay ku dhaartaan in waxa weeyaan afar jeer buu ku dhaaranaya ninkii inuu run sheegayo uu kuwa runta sheegayo uu ka mid yahay ta shanaadna wuxuu ku dhaaranayaa ana lacnat allahi calayhi in kaana min alkaadibiin inay naxariista ilaahay ay ka fogaato oo ilaahay naxariistiisii uu ka fogeeyo hadduu been sheegayo iyadana saasoo kale ayay ula imanaysaa shantaa shantoodii afar jeer ay dhaarato inahu la min alkaadibiin wayadra'u canha alcadaab an tashhada wayadra'u canha alcadaab ya an tashhad arbaca shahaadaati billah inahu la min alkaadibiin inuu been sheegay kuwa beenalayaasha yani been buu sheegaya waa inkiraysa waalkhamisata ana qadab allahi calayha in kaana min asaadiqiin tashanaadna waxay ku dhaaranaysaa waxay leedahay cadhada ilaahay korkayga ha ahaato hadduu ninkaasi run sheegay marka waa la kala kaxaynaya kaas ba haddaba licaan la yidhahdaa sidaa marka ku imanaya waa labadii isqabi weeyaan haddii ay dh ka dhex dhacdo zinadii oo laba qof oo aan isqabin dhexdooda isku gana waxaa imaanaysaa xadulqadf waxa la idhaahdo sideed sideetan jeedal baa laga jarayaa qofkii caddaynta keeni waayo laakiin maadaama oo labadan qof maaragtay ay yihiin laba qof oo wada jooga markhaati allaan haysanin naftooda mooyaane waxa ay la imanayaan licaankaas waxaana sharda gabadho da inay inkirto oo ay diido waxaa loo shardiyaa sixatu licaankaasi an yakuuna bayna zawjayni mukalafayn laba zawj dhexdooda waa inuu dhaco laba qofoo isqaba halka waxaa ku baxay dadkaan isqabin hadduu nini gabadh uu xumaan ku gano hadduu caddayn keeni waayo sideetan jeedal baa lagu jar- ayaa laga jaraya gabadhna saasoo kale hadday nin xumaan ku ganto oy caddayn keeni weydo iyadana sideetan jeedal baa laga jaraya xadulqadfi baa la yidhaahdaa markaa laba zawj waa in dhexdooda ka dhacdaa labada zawj waa inu mukalafan yihiin yacni waa inuu mid kastaaba yahay mukalaf bimacnaa inuu yahay caaqil baaliq qof caqli leh oo aan waalnayn caaqil marka la waxa ku baxay kii waalnaba ku baxay baaliq marka la dhan waxa ku baxay ilmihii yaraa sabig ahaa ama qofkii yaraa sidoo kale waa in yaqdifahaa bizinan zina waa inuu ku gana oo yidhaha gabadhu waa zinaysatay saas oo kale sidoo kale waa inay iyaduna beenisaa oy tiraahdaa been buu sheegaya hadday qirato iyada xadkiiba lagu ogaya wuxuu yihi maalan gabadha way zinaysatay iyadii baa loo yimid waxay tihi waa runtii xadkiiba lagu ogi doonaa xadkii zinada lagu ogi doonaa beenintaasina waa inay jirtaa ilaa inta licaanku dhammaanayo lacnadi labada qof waa waa loo yeedhay xaakimka uu yeedhaya mid kasta waa dhaaranaya oo shahaadaadkaa lagu adkeeyey dhaaraha ayay la imanayaan intaa waa inay jirtaa sidoo kale waa inuu xaakim waa inuu xaakimku licaanka hortiisa lagu sameeya xaakim baa kala xukumaya cid aan xaakim aan ahayn licaankii ma xukumayso marka sidaas uu u dhaco ee shuruuddiisiina uu shamlisto labadii zawjna ay licaantamaan oo mid kastaaba uu dhaarto uu dhaarta la yimaado waxaa ka ratimaya arrimo dhowra waxaa ka ratimay kow suquudu xaddi alqadfi can الzawj ninka waxaa ka dhacaya xad lqadfigi xad lqadfigibaa ka dhacaya nin baa rasuulku yimid calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku rasuulka ilah gabadheeda waa xumaan baan ku arkay wuxuu ku yidhi ama caddayn baad keeni wailaa xaddun fii dahri wailaa xaddun calaa dahri oo kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam ama caddayn baad keeni waad soo caddayn doontaa ama xad baa lagaa jaraya xadkaa laga jaraya waa siddeetan jeedal weey siddeetankaa jeedal wuxuu ka dhacayaa marka uu la yimaado licaankii laakiin licaan tamaan xadkaas u dhacaya waxaa kale ka ratimaya hubuutu lfurqati baynahuma labadii qof in la kala kaxeeyo taxriim abadi weligoodii allood xalaal isku noqon maayaan markay lacaantamaan oo kana dhaarto iyaduna ay dhaarato labadooda way kala tegayaan waana la kala kaxaynaya xaakimku waa kala kaxaynaya uma baahna inuu furo idha la yidhahdo fur yani markaa xaakimkaa kala kaxaynaya wayna kala tegayaan taxriimkuna abadi buu noqonayaayo waxa weeyaan weligoodii allahood xalaal isku noqon maayaan hadday intaasu nin soo marto dabadii marna xalaal u noqon mayso taxriimkaasu taxriim abadiya wey waxaa kale ka ratimaya haddii ay maalan ilma ay siday oo ilmihii uu anfiyo ilmaha isaga loo nisbeyn maayo oo loo nasabkiisa lagu abtir loogu abtiri maayo maalan wuxuu yidhi ilmahan ay sidaa ay calooshay ku sido aan umandhalin wuu inkareeba waa diiday oo yacni de way soo zinaysatay oo ilmahan zinay ka ahaaday wey marka weladkaa lagu licaantamay ee uu inkiray waxa weeyaan loo nisbeyn maayo isaga waa inay hebe la odhan maayo hooyadii unbaa loo nisbeynaya hooyadii unbu markaa u dhaxlaya marka aabihii waa kan anfiyey ee diiday loo nisbeyn maayo ya yani uu shakiyey gurigiiba rag kale ay galeen hadduu shakiyo oo dee gabadhi markaa uu saasoo kale uga shakiyo waxa wanaagsan inuu asturo reerkii haddii laakiin uu yidhaahdo dee xumaan oo kale uu ka baqdo de way lacantamayaan oo iyaduna haddii diido ay tirahdo waxaan waxba kama jiraan isna uu yidhahdo arrintaas waa jirtaa dee xaakimkii isku limanayaan sana kala dhacaysa laakiin halkaa waxaa ka duwan haddii gabadhu ay xaamilo ahayd inta una una xumaanta ku geni iyadoo xaamiloah ayuu xumaan ku ganay micnaheed waxa weeyaan way zinaysatay iyadoo xaamilo ah waktigaa weladkan ay sidaayeen isagaa iska leh qaطcan way marka horeba xaamilo ahayd iyadoo xaamilaabuu ka bacdi zina ku ganay way licaantameen weladkii de ilmihii halkaa ka yimaadaa isagaa loo nisbeynaya saas daraaddeed ba ibnuqayim wuxuu leeyahy raximah llah fain nafaahu fi llicaani intafa hadduu licaankii ilmihii uu anfiyo idhaa ilmaha anuu melihi ilmaha isagu ma laha wa ilaa laxiqa bih haddii kale waa haleelaya liannahu amkana kownuhu minhu walam yanfihi waxaa suurtagala inuu ilmahan isaga uu ka yimid oo ilmihiisii uu yahay sidoo kalena muu muu anfiyin muu dhan anu ilmahan maan dhalin waay marka xadiiskan aqrina xadiiskan si fiican oo lagu sii fahmay wuxu uhi sheekhu raximah اllah sidoo kale culimadu waxay leeyihiin ninku hadduu reerkiisii ku arko xumaan falaa ya yani qofka hadduu xumaan reerkiisi ku arko oo zina iyo wax lamida uu ku arko waa inuuna ka aamusin marka waa laba qaybood inuu dee si waadixa u arkay iyadoo xumaanta samaynaysa iyo inuu shakiyey hadduu arkay iyadoo xumaan samaynaysa oo markaa ay u caddaato inuu la joogaba maaha gabadhaasi uu haystaba oo waxa weeyaan inuu ama ama uu licaantamo oo dee licaanka u la yimaado ama inu iska fasaxo labadaa midku noqonaysa inuu ka aamuso maaha baa la yidhi waa inuu caddeeyaa haddii markaa shaki ay noqotana waxaa fiican inuu asturo asturaadda inu ku diro hadduu keer shakiya un oo wax caddayn una haynin asturaadda ku fiican tahay hadduu markaa asturi kari waayo is idhaahdo dee asturi kari maysidna waxa u fududsada intuuna licaani waxaa inta xaakimkii unugula tegin oo ayna licaantamin inuu gabadhiba iska furo furitaanka ayaa u sahlan labada can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana fulan ibnu fulan ninka hebel hebel la yidhaahdaa qaala yaa rasuula allah wuxuu ihi rasuulkii ilaahayow markaa fulaan ibnu fulaan dee wuu sarbeebayaayo magaciisa waa qariyey hilaal ibnu umaya baa la odhan jiray baa layidhi qaala yaa rasuula allah ara'ayta ka waran an low wajada axadunaa imra'atahu calaa faaxisha hadduu midka gabadhiisa uu ku arko xumaan an low wajada hadduu ka helo axadunaa midkaayo imra'atahu haweenadiisii calaa faaxishatin xumaan iyadoo samaynaysa hadduu arko bal ka waran kayfa yasnac sidee buu yeelaya in takallama haddii uu hadlo takallama biamrin cadiimin arrin weyn buu ku hadlay oo dee waa nin reerkiisii fadeexaday wa in sakata hadduu aamusana sakata calaa mili dalika intaas saasoo kale dee arrinkaasoo kale ayuu ka aamusay oo arrin weyn buu ka aamusay qaala fasakata الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nabiga ilaahay waa aamusay wuu aamusayoo falam yujibhu umuu jawaabin wax jawaab uu siinin falamaa kaana bacda dalika intaa dabadeed markay ahaatay aataahu waa u yimid oo kusoo noqday faqaala wuxuu ku yidhi ina aladii sa'altuka canhu kii aan ku weydiiyey qad ibtuliitu bihi waaba laigu itxaamiba su-aashii aan ku weydiiyey anigaaba igu dhacdaba oo dee gabadheeda baan xumaan ka helay wey iyadoo xumaan samaynaysa faanzla allahu caza wajal ilahi wuxuu soo dejiyey haaulaai alaayaat aayadahaas fii suurati nuur ee ku jira suurat nuur wladiina yarmuuna aswaajahum aayaddaas fatalaahuna calayhi waa ku aqriya marka aayadahan ku dul aqriyay wladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum aayadahaas ku dul aqriya fatalaahuna calayhi waa ku dul aqriya aayadahaas wa wacadahu waa wacdiyey waa u naseexeeyey wadakarahu waa u xusuusiyey ciqaabka aakhiro ayuu xusuusiyey wa ahbarahu wuxuu ga warramay ana cadaaba addunya cadaabka adduunyadu ahwanu min cadaabi alaakhira cadaabka aakhira inuu ka fudud yahay ayuu sheegay ana cadaab adunyaa cadaabka addunyadu ahwanu inuu ka fudud min cadaab alaakhira cadaabka aakhira cadaabka addunyada yani in dee addunyadii xadkii laguu oogo xadulqadfigii oo sideetan jira lagaa jaro iyo inaad been sheegtid oo beenta intaad ku adkaysatid aakhira aad la tegtid oo beenta lagugu ciqaabo ciqaabka aakhira ka adag ka adduunyada faqaala la may bui waladii bacadaka bilxaq waxaan ku dhaartay allah xaq kugu soo saaraye maa kadabtu calayha gabadhaa been kama sheegayo run baan sheegaya uma dacaaha ayadiiba deetana u yeedhay fawacadahaa waa wacdiyey wa ahbarahaa wuxuu uga warramay ana cadaab addunya cadaabka adduunyadu ahwan min cadaab alaakhira inta xadkii lagu ogo xadku zina oo la rajmiyo ayaa ka fudud cadaabka markaa aakhiro ku sugaya saasuu markaa rasuulku u wacdiyey marka culimadu halkaa waxay ka qaateen xaakimku inuu labadiiba u yeedhayo oo hortiisa soo joojinayo oo ninka ku bilaabayo oo marka hore u wacdiyayo oo u sheegayo markaa cadaabka aakhiro iyo cadaabka adduunyadu inay kala fudud yihin oo cadaabka adduunyadu fudud yahay oo beenta ay xaaraan tahay yani saasuu wacdiyaya marka haddii uu diido wuxuu la imanaa dhaartii gabadhina saas oo kale fa qaalat la waxay tihi maya waladii bacaaka bilxaq waxaan ku dhaartay allah xaq kugu soo saaray inahu lakaadib been buu sheegaya ninkaas marka iyaduna waa inkartay wixii lagu sheegay wixii lagu ganay fabada'a birajuli ninkii ayuu ku bilaabay ninkii buu ku bilaabay inuu dhaarto fashahida wuxuu markhaati kacay arbaca shahaadaatin billah afar jeer buu ilahay markhaati gashaday inahu la min asaadiqiin inuu run sheegayo kuwa runta sheegayo inuu ka mid yahay oo gabadha uuna been ka sheegaynin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhaartay waalkhaamisata shanaadna ana lacnat allahi calayh inay lacnada ilaahay korkiisa ahaato ayuu ku dhaartay in kana min alkaadibiin hadduu kuwa beenta sheegayo ku jiro yani hadduu gabadhaa been ka sheegayo inay lacnada ilahay korkiisa ahaato uma hanna bilmar'ati gabadhii buu ku xujisiyey dabeetana riwaayad qaar waxa kuso arortay markuu afar jeer dhaarta markuu limid afarta jeero hore inahu lamin asaadiqiin oo ku celcelinaya yani afar jeer buu ku dhaaranaya uu leeyahay ashhadu billah ana imra'atii haadihi qad zanat inay gabadhaasi zinaysatay wa inii lamin asaadiqiin afar jeer buu saa ugu celinaya gabadhan waa zinaysatay anu run baan sheegaya marka shanaad rasuulku waa joojiyay inaha la muujiba waad ka noqon buui way waajibsanaysaa ka joog markuu joojiy jooji joogsan waayena waa ku socodsiiyey uma ana bilmar'ati gabadhii buu ku xujisay fashahida arbaca shahaadaatin billah afar jeer ba iyaduna ilahay saas oo kale ee markhaati fashahidat arbaca shahaadaatin billah ashhadu anahu lakaadib ninka anahu min alkaadibiin ninka inuu been sheegayo ayay iyaduna ku dhaaratay t ilahay waxaan markhaati gelinayaa inuu ninkaasi been sheegayo inahu la min alkaadibiin waalkhaamisa tashanaadna ana qadaba allahi calayha cadhada ilaahay korkeeda inay ahaato in kaana min asaadiqiin hadduu kuwa runta sheegay uu ka mid yahay yani hadduu run sheegayo uma faraqa baynahum waa kala kaxeeyey waa kala yani way kala socdeen uma qaala ninku wuxuu ihi ha uma qaala wuxu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha yaclamu ana axadukuma kaadib ina allaha yaclam ilaahay waa og yahay ana axadukuma kaadib midkiinunbaa been sheegay labadiina midkiinunbaa been sheegay fahal minkuma taa'ib waar mid toobad keenaya oo soo noqonaya oo ilahay u toobad keenaya miidinku jiraa alaaan saddex jeer buusaa ku celiyey wa fii lafdin laa sabiila laka calayha wax jida oo aad ku leedahay gabadhaasi ma jirto wax jida oo aad ku leedahay haba yaraatee ma jirto qaala yaa rasuul allah maali yani waad kala socoteen wey maalkaygii buu dabeetnidha aan siiyey maalkii aan siiyey iyo xoolihii aan siiyey maxaa laga yeelaya kala soconaya qaala laa maala laka wax maalood ku leedahay ma jirto wax maaloo kuu sugnaaday ma jiro in kunta sadaqta calayhaa run haddaad ka sheegtay fa huwa xoolahaasi bima staxlalta min farjiha wixii xubinteeda aad ku xalaashatay weeyaan oo meherbosis hadda waa meherkeedii wey wain kunta kadabta calayhaa been haddaad ka sheegtayna fa huwa abcadu laka minha waaba kaaga fog yahayba ya yani waa been baaba sheegtay de maal waaba ka maalkaasu kaaga fogay fahuwa abcadu laka minha waa kaaga fog yahay iyada kaasi marka yani xadiidku waxa uu tilmaamayaa sifadii licaanka ay u licaantameen saxaabigani waxaa la yidhi markii hore muxuu rasuulku u weydiiyey waxaa dha waxaa suurtagala inuu weydiinay waxaan dhicin marka horeba wax markaba dhi- ho- dhicin buu weydiinayo wa kaa yidhi waxa weeyaan ara'ayta an low wajada axaduna imra'atahu calaa faaxisha kayfa yasnac waxaan dhicin buu weydiinayay waxaa kale mayana e waxaa laga yaabaa ninkani marka horeba inuu gabadhiisa ka dareemay waxoogaa shakiya waa shakiyey deetana shakigii isagoo ku jira buu su-aasha rasuulka weydiiyey isagoo ka baqanaya arrintaasi inay dhacdo arrintaasi inay dhacdo markaasuu u weydiiyey ka waran rasuulka haddii arrintaasi dhacdo muxuu yeelaya qofku markuu rasuulku ka aamusay wax jawaaba uu siin waayena ee uu ka tegayna wuxuu arkay oo uu la kulmayba qisada lafteedii iyo si toos ugu dhacday oo shakigiiba waadix noqday maanta saasuu kusoo noqday marka waay waayo rasuulku wuxuu ugu jawaabi waayay bay culimmadu yidhaahdeen rasuulku su-aasha ayuu karahsaday goorma inta aynu waxaanu dhicin ka hor sidee buu yeelayaa buu yidhi marka waxaan dhicin inuu rasuulku ka jawaabo eh, ayuu karahsaday baa la yidhi waay Eh, marka waxaa soo degtay ayadaha qur-aanka ee suuratu nuur ku jira eh, ayadaha licaanka waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusahum sifadii u dhacdana waa sifadaasoo gabadhii markay inkirtay zinadii ay diido lagu ganay iyadana waa loo yeedhayaa isagana waa loo yeedhayaa isagaa lagu bilaabaya waa la wacdiyayaa waxaa loo sheegayaa markaa eh, cadaabka adduunyada ee xad xadka lagu ogay xadulqadfiga inuu ka fudiya cadaabka aakhiro wacdigaas waa la wacdiyaya hadduu ka noqdana axsan hadduu ka noqon waayana waa licaantamaya afar jeer buu ilahay markhaati gelinaya inahu lamin asaadiqiin waxaan uu ku ganay ee uu ku sheegay inuu run ka sheegayo been una ka sheegaynin ayuu la imanaya ta shanaadna wuxuu odhanaya ana lacnat allahi calayhi in kaana min alkaadibiin hadduu been sheegay inan lacnad ilahi korkiisa ahaato gabadhina saasa loogu xujisiinaya iyo iyadana afarta afartoodii ee ilaa imanaysa marka dambena waa la kala kaxaynaya axkaamtii aynu xagga hore kusoo sheegnayna waa ay ka ratimaysaa Eh, wuxuu xadiiskuna tusinaya oo culimmadu ay ka qaateen eh, xadiidka meherku inuu gabadha baaqi u yahay wax ka tagsinaya inaanu jirin waayo markuu ninkani uu yidhi rasuulki ilaahay oo xoolahaygii ayaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam xoolahani haddaad run sheegaysid de waxa waxaad ku xalaashatay weeyaan wixii gabadha aad ku xalaashatay weeyi waa meherkeeda yacni Eh, haddii kalena dee been baabad sheegtay maxaa xooluhu ku tari doonaanba ya been baabad ka sheegtaye maxay xooluhu ku tari dad qaadatay noocanka can cabd llahi bni cumara radia allahu canhuma ana rajulan rama imra'atahu nin baa gabadhiisii ku ganay zino wantafa min waladiha ilmaheediina waa diiday ka hore zino buu sheegaya kan wuxuu raaciyey wantafa min waladiha ilmaheediina waa iska anfiyey wuxuu ihi ilmaha anigu maan dhalin fii zamani rasuuli llahi sal sl waqtiga rasuulka fa amarahumaa rasuulu llahi rasuulka ilah waxa uu faray inay licaantamaanoo fatalaacanaa way licaantameen kama qaala allahu tacaala uma qadaa bilwalad siduu ilahay yidhi yani uma qadaa bilwalad deetna ilmihii wuxuu u xukumay lilmar'ati gabadhi ilmihii de ninkan ninku waa waa kan diiday idhaanu maan dhalin marka ilmihii waxa la siiyey hooyadii wafaraqa bayna almutalaacinayn labadii qof ee marka waxa weye licaantameena waa la kala kaxeeyey marka xadiidkani wuxuu kii hore markaa kaga duwan yahay Eh, waladkiibuu anfiyey ninka kan kii horena waladkumu jirin inuu anfiyey marka waladkii had ilmihii hadduu iska anfiyo u yidhahdo ilmahan caloosha ku jira anigu melihi waxaa la haleeshinayaa hooyadii aabihii la haleeshin maayo iyada ayuu dhaxlayaa oo inan ilmaheedii unbuu ahaanaya laakiin isaga markaa loogu abtirin maayo oo lana haleeshin maayo sida oo kalena dee dhaxli maayo marka nasabka aabihii waa go-aya ilmaha uu diiday عن, عبد... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني الفزارة لعانكنا ومركو لي هاي آه، حديث كهرنا وكجرتي آه، وفرق بين المتلاعنين علماء قال كم يوحي إليه لعان مر الله مرك اللعان تمام با أي يكل صعوني مجرد يعني مر الله مرك آه، لبدو اللعان تمام ويكل صعوني واحد قال لي ما أنا مركو نيكو لعان كليمة ودمسترو gabadhaba intaan la gaadhin ayuu licaanku markaa gabadhaba intaan la gaadhin bay kala soconayaanba oo u imanayaa kala tagu lakiin sida saxiix waxa weeyaan marka labaduba ay la yimaadaan ee labaduba marka waxa weeya mid kastaba u dhaarti u dhaarto markaas bay kala soconayaan xaakimkuna kala kaxaynaya umana baahna in ninku yidhaahdo in la yidhahdo gabadhi fur uma- umana baahna in lagu yidhaahdo inuu isagu yidhahdo waan ku furay oo kale can abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaa rajul min bani fazara nin reer bani fazara ah ayaa u yimid ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam marka waxaa la odhan jiray damdam ibnu qataada baa la odhan jiray Ee, fazaaraduna waa qabiila weeyaan rajulu min bani fazaarata ila nabiy sal l slam nin reer bani fazaara baa nebiga u yimid faqaala wuxuu ihi ina imra'atii gabadhaydii waladat ghulaaman aswada inan madoobay dhashay anugu nin cad baan ahay faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga ilahi wuxuu ku yidhi hal laka ibilun wargeel ma leedahay qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala famaa alwaanuha midabadeedu waa noocee qaala xumrun waa cascas yihiin qaala fahal yakuunu fiiha min awraq mid awraqi miku jiraa awraqu waxa weeyaan waa mid madow xagga madowgu xigaayo waa maaragtay waa- waa ya madow bacd madow bacdkaa weeye kaas miku jiraa buu yidhi qaala wuxuu yidhi ina fiiha la wurqan waa ku jiraa kaasi madow bacdkiihi qaala fa anna ataaha dalika kaasi xagguu uga yimid qaala casaa an yakuuna nazacahu cirqun waxaa laga yaaba inuu xil jiidanayo xidid inuu jiidanaya laga yaabaayo aabayaashiisii hore ayaga qaar madoobaayeen baa laga yaaba ama qaarba dee waxa weeyaan midabkaa lahaa qaala wahada casaa an yakuuna naz- nazacahu cirqun kanna waxaa laga yaaba inuu cirqi iyo xidid jiidanayo oo aabayaashii ama awoyaashii inay qaar inay madoobaayeen baa suuragala saasuu ugu sheegay wuu caqli celiyey waxaa markaa la yidhi eh, rasuulka alayh salaam waxa uu yimid islaamo reer bani cijliya waxay uga warrameen ilmahan yar ayaydiiba madoobeed bay yidhahdeen ilmahan uu leeyahay ilmahan dhash wuu madow yahay aniga iyo hooyadiina anna waan casay hooyadiina way cas tahay Eh, waxa weeye ilmahanna waa madoobaaday ee xaguu ka yimid yani wuu shakiyey ma garanaysaa waxay dumarka caddeeyeen eh, ayaydii oo xagga hooye ah inay madoobeed ama gabadha ayaydeed baa madoobeyd marka madowga xaggaas ku jiidanaya nazacahu cirqu cirqi baa laga yaaba inuu jiidanayo ina imra'atii waladat ghulaaman aswada inan madoobay dhashay faqaala nabi sal hal laka ibn wargeel ma leeda qaala nacam qaala fama alwaanuha midabadeeda waa nooce qaala xumrun waa casyihiin qaala fahal yakunu fiiha min awraq min mudubacdi miyuu ku jiraa qaala ina fiiha lawurqan urqigu marka waa jamci weeyaan qaala fa anna ataaha dalikaas xaguuga yimid qaala casaa an yakuuna nazacahu cirqun inuu xididtiidanayaa laga yaabaa buu yidhi qaala wa hada casaa an yakuuna nazacahu cirqun kanna waxaa laga yaabaa inuu xidid isagana u jiidanaya waxay waxay ahlucilmigu yidhaahdeen raxmat ullaahi calayhim atacridu bilqadf yani ninku hadduu gabadhii si sarbeeba uu markaa uu zinayo wax ugu gano ma waajibsanaysaa eh, ma waajibsanaysaa waladkan inuu iska in la- de iska anfiyayo ama ma waajibsanaysaa xad ma waajibsanaysaa oo kii hore de waladkii buu anfiyey wuu saraxay wuxuu le ilmahan anuma dhalin kanina wuu sarbeebaya wuxuu leeyahay aniguna waan caddahay hooyadina way caddahay ilmihiina waa madoobaaday xaguu ka yimid marka waa si sarbeeba ayuu ugu ganaya wax marka waxay leeyihin sarbeebtaasi annahu laa yuujibu xaddan liannahu laysa biqadfin walaa binafyin nafyina maaho ilmihii muu diidin isagu muu inkirino muu anu ma dhalin Ah, qadfina maaho gabadhi way zinaysatayna muu odhanin sidaa daraaddeed xadna ma waajibsanayso oo xadkii xadulqadfigina laga jari maayo ilmihiina dee marka waxa weeyaan anfoobi maayo infihiina dee meesha ka bixi maayo oo isaga walon lon la odhan maayo lagu nisbeen maayo oo ilmihii isaga loogu abtirinayo waxaana arrintani ku timi calaa sabiil istiftaayo rasuulku ka fatwo dalbaya oo su-aashan uu weydiinaya ugalamana jeedin ceeb na ugalama jeedin waqtiyada qaarna daruradu way keensan kartaa arrimaha noocan oo kalea waayo waxaa kale xadiisku na tusinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani xusnu tacliimkiisi ninkii si wanaagsan oo qofku ku qancayo buu tusaale fiican buu u keenay ya si wanaagsan bu uga dhaadhiciyey wuxuuna u sheegay dee wixii dadkay dhaqan jireen oo carabta berigaa de geela aad ba loo dhaqan jiray taas buu markaa ugu soo tusaaleeyey oo wakaa si fiican uga caqli celiyey geel ma leedahay ha geela midabkooda waa noocee waa wada casaan qaar aan casaan hayn ma ku jiraan haayo way ku jiraan xoogu ka yimid kaas de markaa xidid baa jiidanayay bu aabbayaashii iyo awoyaashii ayaa xaggaasa oo laga yaabaa inay midabkaa lahaayeen de markaa kana maxaad ugu diidda wey kana waa saasoo kale un xididkaasa isagana jiidanaya markaa si wanaagsan tasalsul caqliya ayuu rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu qofku uga dhaadhiciyay waa xusnu tacliimkiisii an caaisha radia allahu canha saddexdaas waa licaanka xadi labada xadiisa soo socdana waa waxay culimmadu yidhaahdaan hubuut nasab nasabka sugnaantiisii nasabka muxuu ku sugnaadaa marka labadan xadiis soo socda kaga warramaya can caaisha radia allahu canha qaalat ikhtasama waxaa dooday sacad ibna abi waqaas sacad ibn abi waqaas wa cabd ibnu zamca labadaa nin baa waxay ku doodeen isku qabsadeen fii hulaamin ilmo yarba la isku qabsaday faqaala sacdun sacad wuxuu yidhi sacad ibn abi waqaas yaa rasuula allah haada igula ballamay annahu ibnuhu inuu inankiisi yahay buu igula ballamay caahida ilaya wuxuu igula ballamay annahu ibnuhu inankiisii inuu yahay yani waa dhintayo wuxuu yidhi gabadhaas addoon bay ahayd marka addoontaasi ilmaha ay sido anigaa dhalay markuu ilmahay dhasho inoo qaadto undur eeg buu yidhi xujuu keensaday ilaa shabahihi bal eekaanshaha uu eeg yahay cutba eeg buu yidhi aad buu ugu eeg yahay buu li marka wa qaala cabdi ibnu zamca cabdi ibnu zamcna wuxuu yidhi haada akhi ilmahan yar laftiisu waa walaalkay yaa rasuul allah wulida waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi aabbahay firaashkiisa baa lagu dhalay min waliidatihi addoontiisii baana dhashay addoontiisi baa dhashay marka addoontiisi baana dhashay waa waa walaalka fanadara rasuulu llahi sal nabig ila wuxuu egay ilaa shabahihi eekaanshihiisi faraa wuxuu arkay shabahan bayinan eekaansho cad isagoo u eeg bicutbata cutba isagoo eeg faqaala wuxuu rasuulku yihi huwa laka yaa cabd ibnu zamca adigaa iska leh cabd ibnu zamcow alwaladu lilfiraash waladka waxaa iska leh lilfiraash firaashka cidda iska leh alwaladu waladku lilfiraashi wuu u sugnaaday firaashkii waxa weeyaan ruuxa dumarkaa loogala jeedaa gabadhan cidda iska leh baa ilmahana leh waay zawjkaas kale weeye ninkii gabadhan qabe baa ilmahan la weeye oo loo nisbeenaya walilcaahiri ninkii zinaystayna alxajaru alkhaybatu walxirmaan hoog iyo xumaan iyo waxaan uu sheeganayo uu waayo baa uu leeyahay kaasina walilcaahiri kii zinaystayna alxajaru carabtu markaa xajar bay isticmaali jireen oo lahu lxajar bay odhan jireen xajarkuna waxaa alkhayba xumaantii iyo hoogii weeyaan ixtaj waxtajibi waxtajibi minhu yaa sawda sawdaay iska xijaab buuri falam yara sawdata qad weligii muu arkin sawda ilmaha yar eg yacni sawda waa dumarkii rasuulka ka mid ahay sawda binti zamca waxaa walaalaa cabd ibnu zamca iyo sawda walaala ah marka ilmahanna aabbahood baa addoontii aabbahood addoontii u lahaa baa dhashay marka wuxuu leeyay ilmahan walaalma yani walaalnimadiisi shaki baa ku jire oo dee ninkan buu eeg yahay iska xijaab ixtiyaatan ixtiyaad yani xadiidkan waxa uu tilmaamayaa wuxuu nasabku ku sugnaado asbaab hubuuti nasab nasabku muxuu ku sugnaadaa nasabku laba darafuu ka yimaadaa darafka hooyada iyo darafka aabbaha darafka aabbaha waxoogaa yar hadal badan darafka hooyadu iska dhib yar yahay darafka hooyadu hooyadu nasabkeedu wuxuu ku sugnaanayaa bimujaradi wilaadatihi minha ilmahan mar yan dhalitaanka ay dhashay oo keliya wuu ku sugnaanayaaba ilmahan iyadiiba dhalaysa ma garanaysa dhalitaanka iyadoo ay dhashay iyo ilmahaas ugu sugnaanaya iyada ziwaaj saxiixa ha noqdo yani guur saxiixo saxa ilmaha ha ku dhasho ama guur faasida ha ku dhasho guur faasidahoo ma nikaaxii shiqaarka ahaa ama nikaaxii mutcada ahaa ama nikaaxii waxa weeyaan taxliilka ahaa ow zinan ama zinaba ha ku dhasho ilmaha iyadaa markaa dee loo nisbaynaya nasabka xaggaasu ka sugnaanaya waa noo nisbaynaya ama wad shubha waxay dhahdaan culimmadu wad shubha waxa weeyaan waa gabadhii oo de nin kale marka waxa weeyaan waxaad dhici kartaa maalan inuu ninku gabadh gabadhiisii aan ahayn uu markaa dee gabadhiisii moodo dabeetana u tago shubhad ba markaa meesha ka dhacday waxaa kala dhici karta maalan gabadh ay walaala yihiin ninka gabadh walaal inuu guursadaba oo aan marka oranaysa aqoon wad shubha la odhanaya marka yani dhalitaanka ilmaha ay dhashay siday duntaba ha u dhashee guur saxiixa guur faasida zino waxay duntaba ku dhasho ilmahaasi dhalitaanka ay dhashay waa ugu sugnaanaya hooyadii taasi waa qodob xagga aabbaha aabbaha waxaa loogu nisbeynayaa waxa weeyaan ilmihiisii afar shay bay culimmadu sheegeen alfiraash oo xadiiskana sheegaya firaashku waxa weeye gabadhan ilmaha dhashay waxa weeyaan ciddii qabtaa ilmahaas kale gabadhaas ninkay u dhaxday ilmihii ay keento ninkaas baa yeelanaya taas waa firaashkii firaashna waxaa loogala jeedaa azawja aw ilama almawtua waa gabadhii ama addoontii uu de ninku u tegayay u galmoonayay firaashka waa ku sugnaanaysaa iqraar saxiixa inuu ninku uu qirto ilmahan inuu dhalo isagu isagaaba qiranayaba iqraar saxiixa waxa kale ee ay ku caddaa waxa weeyaan ay ku sugnaanaysaa bayina caddayn waxa la caddeeyey dad baa ka markhaati kacay inuu ilmaha hebelkaasu dhalay saddexdaa culimadu isku waafaqsan yihiin mid afraad ba ku jira oo waxa dhaha alqaafa qaafaduna waxa weeye waa hiddasoc dadka yaqaanaa nasabka iyo dadku si iskugu eeg yihiin labada qof inay isdhaleen wuxuu ku garanayaa eekaanshaha isku eeg yihiin ama jirhkoodsi dee qaabka isku eeg yihiin yaa ayuu ku garanaya afartaa shay bay ku sugnaataa baa taa firaashka waxaa loo shardiyaa ta firaashka iminka xadiiskana uu tilmaamayo waxaa loo shardiyaa wujuudu caqdi الزawjiyati الصaxiixi bayna الزawjayn in uu jiro caqdi صaxiixa ama guur صaxiixa oo labada qof dhex maray ninkii gabadhi marka haddii saa isku guursadaan gabadhu waay wixii ay dhasho wax iskaleh ninka qaba waayo caqdigoodu wuxuu caqdi saxiixa waxaa ku baxay caqdigii faasidka ahaa caqdi saxiixa waa inuu yahay ko waxa weeyaan shardiga labada culimadu dhigan waxa weeyaan an yataxaqaq alfiraash firaashku waa inuu xaqiiqooba siduu xaqiiqoobaya waxa weeyaan waa inay xaqiiq tahay inay lamaanahan ay kulmeen ninkii gabadhnas qaba waa inay kulmeen bimacnaa inuu ninku gabadhii u galmooday uu tegey haddii ay dhacdo waxa weya gabadhii inuu mehersado uuna dabeetana una la guri isagoo aan laba guri gelin dabeetana ilma ay dhasho de ilmaha isagu ma laha mabuu arkinba gabadhii wuu mehersaday waa dhoofay ama isaga oo maqan ayuu gabadhii waxa wey soo doonay gabadhii baa loo meheriyey isagoo sidii u maqan bay gabadhii umushay ilmaha ayaa qaadanaya maknaba muhiman be gabadhii hadda waxa weeyaan waa wa waa guursado waa caqdi saxiixa meesha soo xasiray gabadh ilmahaas isagu ma yeelanayo sababtoo ah furaashkii muu asixin oo xaqiiq maaha culimada qaarkood waxay leeyihiin mar alle mar haddii gabadhaba la meheriyo oo caqdigi caqdigu waa uu dhacaba wixii ilmi ee yimaadaba walo haba kala maqnaadaanbe ilmaha isaga laakiin sax maaha qowlka saxiixa ee sheikhul islaam uu doortayna waxa weeye in waxa weeyaan gurigalka iyo iskulanka ay kulmaan ay shardi tahay in labada yani lamaanihii ay kulmaan taasna waa shardi iyaduna waxa kale ay u shardiyeen shardiga saddexaada an tlid اmawluud fii mudati laa taqilu can sittati ashhurin waa inay ilmihii ay ku dhashaa muddo aan ka yarayn lix bilood markuu guursaday gabadhii buu guursaday muddo lix bilood ka yar waynuna waa inuuna ku dhalin haddii muddo lix bilood ka yar ay ku dhasho ilmaha isagu ma laha yani hortibaa waxa weeyaan gabadhan loo tegay wey oo cid kalaa markaa yeelanaysa waa waktigii uu gabadha uu guursaday ee ay kulmeen marka laga bilaabo muddo lix bilood ka yar waa inaanay ku dhalin hadday muddo lix bilood ka yar ay ku dhasho waxa weeya ilmahaas isaga loo nisbeyn maayo waayo aqalu lxamli waa sittatu ashhurin waa lix bilood weeyaan sida xaalit o dhan baynu tilmaamayna shardiga afraad ee ugu dambeeya waxa weeye an yakuuna الزawju miman yuuladu limilihi zawjku ninku waa inuu noqdaa mid isagoo kale wax loo dhali kara de waa de waa waa nin weynoo qaangaadhan buu noqonaya calaa ayi xaal waa inu nin qaangaadho u yahay ilmo yar hadduu yahay oo daynu garanayno aan toddoba jir iyo sideed jir iyo sagaal jira waxa weya waxaanu garana kanoo kale anu waxba dhalaynin laakiin haddii uu markaa isaga oo kale nin wax dhalaya oo kale uu yahay waa loo waa loo nisbeynaya weladkii culimadana kolle tafaasiil bay ku leeyihiin toban jir bay waa ku sheegen waxay dhahan toban jir wixii ka sarreeya waa xoogaa dhali karaa calaa xaal waa qofka qaan gaadho dha haddaba afartaa shardi marka la helo ilmihii isagaa firaashkii saasoo loogu nisbeynaya min baab alfaa'ida waxay yidhaahdeen ahlucilmi qof haddii qof gabadh uu ka zinaysto gabadhii dabeetana ilma ay dhasho laa yulxaqu bihi lwalad ilmihii la haleeshiin maayo isaga walaa yunsabu ilayhi loona nisbeyn maayo xataa walaw tazawajahaa bacda dalik walow haba gursan taa dabadeed maala nin baa gabadh ka zinaystay saa inta badan dhacdaa dhulkeena oo inagna waa lasku asturaya gabadh buu ka zinaystay deetana gabadhii ilmay dhashay ilmihii isaga loo nisbeyn maayo oo lagu abtirin maayo waxa weeyaan walow haba guursadaba gabadhii gabadhi haba guursado carruur kale waxa u dhashay marka dambe ilmaha hore ee zinada markaas ku qaaday loo nisbeyn maayo looguna abtirin maayo dhaxlina maayo sidaa waxaa ku tegay jumhuur lculamaa culummada muslimiinta bedidooda saas ku tegeen jamaaca min ahli cilmi ayaa waxay yidhaahdeen haddii isagu uu yidhaahdo ilmahan anigaa dhalay ilmahan ilm biyihiis baa laga abuuraya ilmahan anigaa dhalay haddii uu yidhaahdo haddii uu yidhahdo ilmahan anigaa dhalay cid ku sheeganaysa oo ku qabsatayna ayna jirin oo kula doodaysa oo le waxa weeyaan ilmahan annagaa dhalnay ayna jirin waktigaa waa la haleeshiinaya waktigaa waa la haleeshin karaa waa sheikh liسlam iبnu taymiya isxaaq ibnu raawey baa laga wariyay hadalkaas marka halkaa waxa ka cad yani inagu markaynu dumarka hablihii iyo inamadii laisku asturayo xumaanay sameeyaan ilmihiina de hadhow haddii saa kuwa joogaan ilmihiina aabihiin buu ku abtirsadaa laakiin culimmadu waxay ku tegsan yihiin badadood inaan ilmahaasi waladu zinaha ah aan aabihii aan la haleeshiinaynin ee aabbihi unu haleelayo taas waa qaybta koowaad ee firaashkii ah talabaad iqraarkii ah iqraarna waa ku sugnaadaa nasabkii iqraar waa qirasho qofkii baa qiranaya inuu qofkan yahay ninkii baa qiranaya inuu ilmahani ilmihiisii u yahay oo isagu uu dhalay ama dadkii wax dhexlayay ee dhaxalka lahaa ayaa qiranaya inuu kani walaalkood yahay iyadana waxaa loo shardiyaa shuruud waxaa ka mid a an yakuuna almuqiru mukallafan mukhtaara inuu noqdo qofka wax qiranaya eele ilmahan anigaa dhalay inuu yahay mukallaf yacni waa inuu qof qaangaadho yahay waa inuu yahay qof caqlile oo qof waalan una ahayn caqligiisa waa inuu saxi yahay mukhtaarna waa inuu yahayo waa inaan lagu qasbin qasab waa inaan laga keenin shardiga labaad waxa wa an yakuuna alwaladu lmuqaru lahu waladkan loo qiranayo waladkan la qiranayo ee ninkan uu leeyay waa inankaygii waa inuu marka hore uu yahay majhuulu nasab nasabkiisa lama garanayaba haddii laakiin marka hore meel ku tiirsanaayo oo in hebel hebel la odhan jiray oo halkaa loo yaqaanay hadduu ka daba tago ila ilmahan aniga dhalay maya marka hore waa inuu nasabkiisu majhuul yahay nasabkiisaba lama garanayni deetna nin baa mid wuxu ihi ilmahan aniga dhalay waana waxa weeyaan sidaasuu uu qirtay marka haddii nasabkiisu macluumu yahay marka horeba la garanayo oo meeshu ku tiirsana la wada og yahay oo mid macruufa la garanaya ay tahay oo wax shaki inu ku jirin iqraarka ninkan imika uu qirtay asixi maysa iyadu iqraarkaas ma asaxayo waay taas waa taa waay beri dhaweyd baa nin baa wuxuu maarkaa nooga warramay nin magaalada joogo waa nin weyn oo dee caruurale ayaa waxa uu maqlay nin arabsii joogo oo waxa weeyaan odayahoo ilmo ka lumay ilmo ka lumay dee lagu yidhi ilma ka lumay oo aduu qisuu maqlay marka dabeetana odaygii buu u tegey isaguna wuxuu maqlay beri hore aabbihiibuu meel uu saara buu garan waayay hooyadii qolo kalunbay marka oday kale qabo carruur kale dhashay odaygaa kale iyo xaggaasun bay u nisbeysay un isagu markaa meel jihadiisuba ay tahayba u garan waayay shaki baa markaa ku jiray un dabeetana wuxuu tegay oo uu tegay oo odaygii buu ku yidhi odaygu markaa adu waa la iswaraystay markii iswaraysteen warar uu maqli jiray buu markaa uu odayga ka helay dabeetana wuxuu ku yidhi odaygu beri aniga oo halkaa jooga ayaa ilmo aan dhalay iga lumay markaa qisuga warramo adu wixii uuga sheekeeyey iyo isagu wixii uu markaa uu hore wahayay baa waxoogaa iswaafaqay deetana wuxuu ku yihi war ilmihii berigaa kaa lumay waa aniga wey ninkii berigaa lumay waa aniga oo dee aniguba koonfur baan ka imid oo halkaas baan joogi jiro saas wuxu dhaceen oo iminkana islaanta hooyaday waa maaragtay halkaa burcay joogtahay oo sidaasu wuxuu ugu warramay ninkii bartiba loogu wanqalay yani waxa weeyaan dee markaa hooyadii isagu waxay leedahay odaygana kumu dhalin qolooyin kaloo weelaalayina waxay leeyihin odaygana kumu dhalinna maxaa dhacay odaygana marka isna wuxuu leeyahay odaygana ay dhalay odayguna markaa wuxuu sheegayaa de inuu markaa uu ilmahani ka lumay calaa ayi xaal weladkan ilmahan la qiranaya waa inuu yahay majhuul nasb marka hore waa inuu nasbkiisu majhuul yahay haddii nasbkiisu inu majhuul ahayn oo la garanayo qarashadaas waxba kama jiraan sida oo kale ka wax qiranaya waa inuu yahay mid dhali kara kan kan ilmahan uu qiran karoo kale yani ilmahan uu qiranayo uu leeya ilmahan anigaa dhalay isaga marka la eego waa inuu yahay mid dhali kara oo kale maalan hadduu hadduu qirto nin isagaba ka weyn dhado ninkan anaa dhalay ma soconaysa in been sheegayo baa la garanaya shardiga ugu dambeeya waxa weeye an laa yakuna liqraa can zinan waa inaana iqraarku zina u noqonin waayo sina hore usoo sheegnay dee hadduu zina uu qirto ilmahaas inuu ku yimid ilmahaan loo nisbayn maayo isaga taasina waa taa xagga caddayntii caddayntuna waa ku sugnaatay ibnuqayim wuxuu leeyahay raximah llah wadalika bian yashhada shaahidaani laba markhaati hadday ka markhaati kacaan anahu ibnuhu inuu kan inankiisii yahay ama aw anahu waladun anahu aw anahu wulida calaa firaashihi min zawjatihi ama inay ilmahan ninkan gabadhiisu ay dhashay haddii taa waxa weeyaan ay laba markhaati ka markhaati kacaan ama addoontiisiiba ay dhashay hadday arrintaas markhaati laba markhaati ka markhaati kacaan waa la haleeshiinaya waxa la odhanaya kaasi waa ilmaha marka waxa ilmaha isaga dhalayo waa loo nisbeynaya wa idaa shahida bidalika itnaani min alwaraa sidoo kale haddii laba qof oo dadkii wax dhexlaya yihi ay ka markhaati kacaan inuu ilmahani yahay walaalkood waxa weeyaan ciddii kala inkirtay tala walaalama nihin la eegi maayo waxa la fiirinaya uun in marka waxa weeyaan laba qof oo caadiliin yihi ay qiraan inuu ilmahan ilmahoodii uu yahay oo walaala yihiin iyadana waa taas waa ta ta kale ugu dambaysa waa qiyaafada xadiidkan soo socdaana inoo sheegi doonaan insha allah xadiidka hore aynu kusoo celino can caaisha radia allahu canha qaala ikhtas qaalat ikhtasama sacd ibn abi waqaas waxaa dooday sacd ibn waqaas wa cabd ibnu zamca fi ghulaam labada nin sacd ibn abi waqaas walaalkii buu doodayaayo cutb ibn abi waqaas addoon baa jirtay waxaa lahaa cabd ibnu zamca aabihii markaa addoontii ilmay dhashay ilmihii ay dhashay baa laisku qabsaday nin wuxuu leeyahay walaalkaybaa dhalay oo addoontan dee marka waxa way ka dhalay kanna wuxuu leeyahay aabbahay addoontiisiibaa dhashay markaa dee ilmahan aabbahay addoontiisa da dhashay walaalaan nahay buu leeyahay markaa saasa laisku qabsaday faqaala sacdu ya rasuul allah hada ibnu akhi kan waa walaalka inankiisii buhi cutbata bn waqaas cahida ilaya anahu ibnu wuxuu igala ballamay inuu inankiisii yahay undur ilaa shabahihi waxaad eegtaa eekaanshaha uu eegyahay waxa weeyaan cutba wa qaala cabd ibnu zamca haadaa akhi kan waa walaalka ya rasuul allah wulida calaa firaashi abi aabbahay firaashkiisa baa lagu dhalay min walidatihi addoontiis baana dhashay fanadara rasul lah sal slam ilaa shabahihi wuxuu eegay eekaanshihiisii faraa wuxuu arkay shabahan bayinan waxa weeyaan eekaansho cad uu u eegyahay bicutba cutba u eegyahay faqaala huwa laka ya cabd ibnu zamca adagaas kale cabdi ibnu zamcow oo dee aabbaha addoontiisii ayaa dhashay marka mar haddii dee aabbaha addoontiisa dhashay adigaa yeelanaya ninkan kale ee kugu haysta waa ninka zinaystay in weeyaan alwaladu ilmuhu lilfiraashi buu sugnaaday yacni firaashka cidda iskale firaash gabadhi ba lagu shabahay gabadhaana loogala jeeda yacni ruuxan dumarkaa cidda iskale ee u dhaxday ayaa wixii ay dhashana iyagunbaa iskale ninkaasunbaa iskale oo loo nisbaynaya weey walilcaahiri ninkii zinaystayna alxajar ay alkhayba waxaa iska wuxuu ninkaa usugnaaday hoog baa usugnaaday waxtajibii minhu yaa sawda sawdaay iska xijaab buui waa ninkan de walaala waa waa aabbaheed addoontiisii ayaa dhashay falam yara sawdata sawdan bu arkin qatun weli wuu iska xijaabtay marka waayo meesha maxaa yaallay ilmihii wuxuu u ekaaday dee ninkii ka zinaystay ayuu u ekaaday oo cutba ibn- ibn abi waqaas ninkaas buu u ekaaday marka mar hadduu ninka u ekaaday shabah uu ninka shaki baa ku jira meesha marka iska xijaab buu ku yidhi yani walaal rasmi oo saxa ma wada noqonayo waay waxaa xadiidku ina tusinayaa aqwa asbaabi hubuuti nasab nasabka sugnaanshihiisa waxa ugu xoog badan waa firaashka weeyaan gabadhani ciddii ay u dhaxday uu yani gabadhu ciddii ay u dhaxday oo ninkeedii waxay u dhasho nasabka kaasa ugu xoog badan oo haddii ilmihii ay dhashay uu cid kale u ekaado oo aabbihii u ekaan waayo cid kale hadduu ekaado la odhan maayo ilmahan aduma dilin la odhan maayo ee waxaa weeyaan ee, gabadha ninkeedii uunbaa yeelanayaa loona nisbeynaya waana aqwa hubuuti nasab hadday iska hor yimaadaan ee, shabah ee, ekaanshihii iyo firaashkii firaashka la hormarinaya ilmihii ku dhashay baa wuxuu u ekaaday cid kale ama adigu ku eekaanba waaye la inkiri maayo yacni la odhan maayo dee ma haleeshin maayo waxa firaashka cid yeelan baa yeelanaysa عن, عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسولك إله بأي قري مسرورا إسوق فرحسن تبرق أسارير وجهي وجهيسا فوديسا سلا يفتيمس أسارير تمرك وحويان وجهي هلقا جبهداس وحويان ميلها يرى مركا سكور ودحيا يا أسارير لا يلحظة تبرق يفتيمس أسارير وجهي وجهيسا فوديسا يفتيمس faqaala wuxuu uhi alam taray maad arkin ana mujaziran ninkii mujazirka ahaa nadar ana mujaziran waxa weeye mujazir ibnu acwar ibnu jacda ninkaasi nadara wuxuu eegay aanifan hadeerto ilaa zayd ibnu xaarisa zayd ibnu xaarisa ayuu eegay wa usaamat ibnu zayd labadaas way isdhaleen faqaala wuxuu uhi ina bacda hadihi alaqdaami gomadahan barhkood limin bacdi barhka kale ayay u ahaadeen gomadahan barhkood barhka kale u sugnaadeen way isdhaleen buu gala jeedaa oo fii lafdin kana mujazirun ninkii mujazirka laodhan ninkii mujazirka ahaa ee, ni- ninkii mujazir waxau ahaa qaa'ifan buu ahaa kana mujazirun mujazirka waa magac weeyaan nin magicii ninkaasi qaa'ifan buu ahaa qaa'ifku waxa weeye waa ninka dadka isku soo sooca inay isdhaleen intuu yimaado ayuu dadka intuu soo eego ama gomadahoodu eegaya ama wejigooda ama jidhkooda xubnahooda intuu eego ayuu odhanaya dadkan way isdhaleen ya kan waxaa dhaha hidda sooc baa dhaha sooma ya ya hidda yaqaan adugu ninkaa wey usaama ibnu zayd eh, iyo zayd ibnu xaarisa way isdhaleen dadkii hore jaahiliga ahaa way dacniyi jireen zayd usaamay dacniyi jireen zayd markaa waxaa lagu madoobaa xoogaa yar madooba madow buu yar xigay zayd ibnu xa- wa- waxaan ujeedaa eh, zayd ibnu xaarisa waxau ahaa nin cads buu ahaa uu caddaa inankiisa usaamana wuu madoobaa inankiisuna wuu madoobaa isaguna wuu caddaa aabbihina wuu caddaa marka nimankii jaahiliyaddu way dhaleeceyn jireen oo way caayi jireen Eh, sababtuna waxay ahayd baa la yidhi usaama usaamo hooyadii oo la odhan jiro ummu ayman ayaa habashyad ahayd marka calaa ayi xaal ayagu xagga midabka ay kala soocay kala soocmeen ee aabbihiina uu ya aabacad inankina uu in madow abay ayuu ku dacniyiin wax kaga sheegayin marka rasuulku alayhi salaatu wasalaam eh, wuxuu ku farxay ninkan qaa'ifka ah oo la odhan jiray mujazir ayaa wuxuu soo maray zayd ibnu xaarisa iyo usaama ibnu zayd oo meel wada jiifa oo qaarka sare ka huwaday markaa waxa weeyaan go' bay huwadeen marka wejigooda intaa qaarkaa sare muu muuqanin laakiin waxaa muuqday gomadahoodiibaa muuqday intuu soo maro lugahoodii soo eegay wuxuu uhi gomadahani waa barhkood barhka kale ayay u sugnaadeen yacni way isdhaleen buu yidhi ina bacda hadihi alaqdaami limin bacdin gomadahan barhkood barhka kale u sugnaadeenoo gomadahani way isdhaleen labadan qof ee meesha wada jiifa waa laba qof isdhaleen weeyaan rasuulku ku farxay calayhi salaatu wasalaam yani wixii nimanka ay sheegayeen iyo de acniga inuu markaa waxba ayna ka jirin ayuu sheegaya marka waxaa xadiisku u keenay sheekhu qiyaafada waxaa la yidhaahdaa in uu ekaanshaha iyo dadku yaqaanaa siay dadku isku isku shabahaan in ayaguna ay nasabkii dadka ku haleeshin karaan oo haddaa qof laga dad laga shakiyo oo furaashkii inuuna jirin caddayn iyo silxaaqi iqraarkii inuuna jirin caddayna ayna jirin dabeetana raggan ay yimaadaan way kala sooci karaan dadkii waxay odhanaya gumadahani waa ama dadkan way isdhaleen labada qof a isdhalay baa odhanaya waxaa la yidhi culumtii carab saddex baa ahayd saddex baa ahayd baa la yidhi berigii hore carabtu aad iyo aad saddex arrimood bay aada u yaqaaneen qiyaafadaasi iyo siyaaqada baha la odhan jiray iyo ciyaafada qiyaafada waa taymika aynu hayno oo waa inay dadka nasabkooda isku soo soocaan ciddii is dhashayba way isku soo soocayeen siyaaqadana waxaa la yidhi waa ciidda oo la ursado waxay samayn jireen marka safar ay galaan dariiqa hadday ka lumaan inay dariiqii ka lumeen iyo dariiqii saxdaa inay hayaan waxay samayn jireen de rag way ku kala xariifsanaayeen ciidda intay soo qaadaan bay ursan jireen dabeetana wuxuu garanaya inuu dariiqii ka lumay iyo inuu dariiqi saxdaa u hayo waxayna ku kala garan jireen baa la yidhi dariiqan dariiq la mari inuu yahayoo dee safarku maro kaadida geela iyo saaladii iyo cagtii waxba marka ka uraya marka markuu ursado wixii buu garanaya urtii buu wax ku garanaya dabeetana markaasu odhanaya dariiqan waa dariiqi saxda ahaa hadduu urtan waxba meeshan ka waayana wuxuu odhanaya dariiqa wayna ka lunayna celiya taana siyaaqa la odhan jiray ciyaafaduna waxa weeyaan waa waxa weeyaan tafaa'ulkii waa zajaru tayrkii oo waa baasaysigii weeyaan oo markii doonaya inay safar galaan oo kale iyo meelaha shimbiruhu kusoo ururaan bay imi jireen markaasi kicin jireen birahaas shimbirahaas hadday soo noqdaanna inay soo noqdaan iyo in kale eegi jireen waqtiyada qaar kale intay shimbiraha eegtaan ayay waxay eegi jireen shimbirka midigta ka yimaadaan iyo shimbirka bidixda ka yimaadaan hadduu shimbirkaasi midigta ka yimaado tafaa'ul iyo khayr ba jiro markaa way safarkooda soo safar khayr qaba way safrayaan way soconayaan haddii shimbirkaasi bidixda ka yimaadana way baasaysanayaan ama shimbiraha qaarna way baasaysanayaan oo shimbirka hadday arkaan noocaasiya iyaana safrin bay odhanaya maanta shar ba safarka ayna kala kulmayna hadday shimbirka nooca ay arkaanna de khayr iyo wanaag bay naga horreeya wayna safrina iyo odhan jireen taana way yaqaanin taa markaa dambe sharcigu waa diiday baasaysiga baasaysiga shaaricu waa diiday waana xaaraam inuu wax la baasaystaan waayo shay kasta waxuu ku socdaa qadaaga ilaahay qadarkiisa ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisa ayuu ku socdaayo waxa ilaahay qadarkiisa joojinaya oo hor istaagaya habay araatee ma jirto hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay labadaba qul lan yusiibanaa ilaa ma kataba qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana waxaad tidhaahdaa lan yusiibana yani wax na asiibaya haba yaraatee ma jirto ilaa wix ilaahay noo qoray mooyaane wax ilaahay noo qor ma nagu dhacayo wax kale oo qofkii ku dhacayaa haba yaraatee ma jirto waay waxa uu leeyahay ibnulmulaqin raximah اllah waqad taraka almusanifu min alxadiid taqطiyata ru'uusihimaa wabuduwi aqdaamihima marka wuxuu ka soo naqlinaya ibnu daqiiq alciid wuxuu ka tegey musanifku wuxuu sheekh yani kitab qor wuxuu ka tegey xadiidkii wuxuu ka tegey qayb ah inay markaa w dushii sare ay dabooleen qaarkoodii sare way dabooleen oo waxay markaasi maray saareen gomadahooduna waa muuqdeen wa hiya ziyaadatun mufiidatun waana ziyaado faa'iidole weeyaan xadiidku waxayna tusinayaa alfaraxu biduhuuri اlxaq in shayga xaqaa markuu muuqdo in lagu farxo rasuulka alay sl nasabkii labadan saxaabi oo sii caddaaday buu ku farxay walakhbaar asaar iyo akhbaartii wararka wanaagsan war wanaagsan dad maqashay waa lagu farxaya warkiina warkii wanaagsanaana waa la faafinaya welibana siiba markuu warkaas uu yahay mid meesha ka saaraya shaki shay laga shakisnaaba ayaa markaa war meesha ka saaraya baa yimid warkaa shakigii zuulinaya ama shubhadii zuulinaya waa lagu farxayaa waana la faafinaya warkii xuma lakin isaga la faafin maayo warka xun in la faafiya ma waay waxaa kale xadiiskunasin mashruuciyat lcamali bilqiyaaf qiyaafadii in lagu camal falo inay bannaan tahay markuu qaa'ifku uu yahay nin dee lagu yaqaano qiyaafada iminka ninkan mujazir mujazir ibnu acwar waa lagu yaqaana dadkao dhan baa ku yaqaana welibana waxaa li reerkoodu oo reer mudlaji laodhan jiray waxay caan bay ku ahaayeen qiyaafadaas bay caan ku ahaayeen dad waxaan yaqaana bay ahaayeen marka qofku markuu qof noocaasoo kale yahay waa lagu camal falayaa hadalkiisa iyo wixii uu gooyo fi ilxaaqi اlwaladi baxad الrajulayn labada nin midkood buu haleeshiinaya labada nin isku qabsaday ilmaha buu midkood haleeshinaya waay waktigii cumar bn khadaab radia allahu canhu waxa dhacday gabadh addoona baa laba nin u wada tegen fii uhrin yani uhr uhri keliya iyo laba nin ugu tegen ilmay dhashay ilmii baa laisku qabsaday nin waliba wuxu yidhi anaa dhalay kaykan anaa dhalay marka waxaa nin qaayafo baa loo keenayo labadiiba waa shabahayay baa layidhi asaan filayo labadiiba waa shabahay dabeetana wuxu labadiinuba waa dhasheen labadiinuba aabaa u tihiin labadiinaba wa idin dhaxlaya ya labadiiba waa haleeshi wuxuu labadiinuba waa wada leedihiin laakiin addoon bay hada la soco waayo xortii addoontana way kala duwan yihin fariqa waa dhexeeya waxaa kale xadiisku nugsanaya aliktifaa biqaa'ifin waaxidin mid keliya waa lagu kaaftoomi karaa ninka qaa'ifka ah oo laba la odhan maayo labaha laga dhas nin keliya oo mujarib ah oo wax tajrubeeyey oo lagu yaqaano ninkani nin marka waxa waya aada ugu xariif inuu yahay oo isaabadana yani had jeer arrinka noocan oo kalena asiiba waa lagu kaaftoomi karaa marka labada xadiisna waxay tilmaamayaan nasabkii iyo sidii loo haleeshiinayey labadan xadiisii kale soo socdaana waxay sheegayaan masalada masale ka duwan halka aynu ku dayno wasala allah cala muxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin